bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan caawadineysana waxaa ugu waaweyn ciidanka xoogga dalka hogaalkana dagaalamayaasha al-shabaab maanta ka fuliyay deegaan hoostaga degmada ah owdhiga gobolka shabeellaha hoose dowladda federaalka oo maanta shixnad gargaar ah u dirtay maamul goboleedyada puntland iyo sc khatsuma guddiga mootooyinka gobolka banaadir oo soo dhoweeyey go-aankii maamulka gobolka uu ku joojiyey in bajaajleyda laga qaado lacag sharci darro ah inta badan tuulooyinkii ay saameynta ku yeesheen fatahadihii ku dhiftay gobolka shabeellaha hoose oo maanta mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay tageen guddiga doorashooyinka oo maanta ama caawa lagu wada inay ku dhawaaqaan liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka puntland madaxweynaha maamulka somalilan ee wafdi hogaaminaya oo maanta gaaray magaalada adsaab ee caasimada dalka ethoobiya caruur fara badan oo cudurka shoombiyoodka u geeriyootay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka dibadda waxaa ugu waaweyn aqaarka cadda oo war ka soo saaray duqeyn maraykanka uu ka geystay xoutiyiinta
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen axada taariikhduna ay ku beegan tahay kow soddonka bisha december sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen radio darsan oo faahfaahsan ugu horeyn aynu ku bilownay faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa howlgal qorsheysan oo ciidamada xooga dalka maanta ay ka fuliyeen gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaan hoostaga degmada awdhigle ee gobolkaas howlgalka ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid culus islamarkaana waxaa la sheegay in lagu diray xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka howlgalka ayaa waxa uu ahaa duqeyn dhanka cirka ah waxaana iska kaashaday ciidanka xooga dalka iyo sidoo kale diyaaradahan duuliyaha lahayn ee mareykanka wararka ayaa sheegaya in duqeynta ay waa duqeynta ay geystay khasaaro islamarkaana uu jiro khasaaro ka dhashay duqeyntaas balse war rasmi ah oo kasoo baxay dowladda federaalka soomaaliya weli laguma faahfaahin duqeynta balse waxaa la sheegay in howlgalkaas uu dhacay iyadoona howlgalkan uu imaanaya saacado kadib markii ciidanka xooga dalka gaaraan guutada lixaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka ay howlgal burburinaya ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka bakool markana haddii an eegno dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay shixnad gargaara u dirtay maamul goboleedyada galmudug iyo sidoo kale isi khatuma hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka ee soomaaliya maanta waxay magaalada muqdisho kama bixisay markab waday shixnad gargaar ah oo raashin ah looguna talagalay in la gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed ee colaadaha fatahadaha iyo daadadka ay ku saameeyeen qeybo kamid ah maamulada galmudug iyo sidoo kale maamulka icc khatuma gargaarkan ayaa ku wajahan deegaanada galmudug iyo sidoo kale maamulka icc khatuma waxaana lagu wadaa in uu markabkaasi ku xirto dekada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka ayaa ka hadlay
waxaan ku sugannahay dekada magaalada muqdisho oon runtii ka wadno howlihii aan wadnay taasoo ku saabsan raashimo loo wado maamulka galmudug oo runtii muddo dheer abaaro iyo fatahaado ay isku darsameen dabcan dagaalana ay ka socdaan oo dibixoreyn ay ka socoto kaasoon rabna insha allahu tacaala in ay gaarto raashin runtii aad u taya badan oo aad u fiican raashinkii nooga yimiday dowladda raashiya waxaa kaloo iidana aan rabnaa isla maanta inaan dirno maamulka khaatumo inaan u dirno raashin kale oo asagana u socdo maadaama uu culaasyo ay ka jiraan meeshaas dadkii dhibaatadu ka soo gaartay qaxii iyo iyo kale aan rabnaa inaan ummadda u sheegno inaa culaas uu ka jiro xagga transportationka iyo sidii wax loo gaarsii lahaa dhaqaalihii lagu qaadi lahaa raashimakii dowladuhu waa noo soo jawaabeen raashin runtii aad u fara badan ayaa yaallo oo aan rabo in gobollada dalka o dhan la gaarsiiyo kuwa kalena waa soo socdaan laakiin hay-addu lojistikadii waxay ka taagan tahay sagxadda waxaa qorshaha sodma uu yahay shanta sanoo soo socoto in ummadda soomaaliyeed wax baahi ah oo runtii ummad baahi u dhimatay inaan la arag ilaahay idankiis qorshaha aan dejinnay oo shanta sano wuxuu yahay in ummadda loo kaalmeeyo oo la gaarsiiyo wax alla wixii la gaarsiin karo dabcan beerahoodii iyo dad waxoodiina looga shaqeeya si aysan u gaarin shan sano ka bacdi looba aragba ee ummad soomaaliyood oo baahi u dhimanaysa insha allahu tacaala
kani waa brim
guddiga bajaajleyda gobolka banaadir ayaa soo dhaweeyey go-aanka maamulka gobolka banaadir ku joojiyey lacago sharci darra oo bajaajleyda laga qaadi jiray waryeega marin ladan ayaa warkaan si aan baqaadisa
guddiga mootoleyda gobolka banaadir oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa taageeray go-aanka maamulka gobolka banaadir ee uu dhowaan ku joojiyey dad lacaga aan sharci ahayn ka qaadayay mootoleyda ka shaqeysa magaalada muqdisho guddigan ayaa sheegay in mootooyinka ka shaqeeya gobolka banaadir ay yihiin kuwo markaasi u hogaansan awaamiirta dowladda balse aysan aqbali karin wax kaga imaada bannaanka waxayna guddoomiyaha uga mahadceliyeen tallaabadii wanaagsaneed ee uu qaaday taasoo ku aadanayd in lasoo qabto islamarkaana lasoo xirxiro dad lacag sharci darraa ka qaadayay mootooyinka ibraahim nuur maxamed oo ah afhayeenka guddiga mootoleyda gobolka banaadir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay jiri karaan haddii lasii baaro dad sidaasoo kale lacago aan sharci ahayn ka qaada mootooyinka balse waxa uu faray maamulka gobolka banaadir inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan arrinkaasi
marka waxaan rabnaa inaan halkan ka caddayno mowqifkeenna ku aadan dhacdadii tillaabe uu qaaday gobolka banaadir dhowr maalmood ka hor taasaan rabnaa inaan ka cadayno aan mowqifkeenna ku aadan meeshaa aan ka caddayno oo caddayno ayaa nala ka ra- aan u soo istaagnay marka anagu mootooyinka gobolka banaadir oo aan mas-uulka ka nahay iyo ganacsatadaba runtii waxaan horta mahad ballaaran u jeedihaynaa maamulka gobolka banaadir oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka ana duqa magaalada muqdisho yuusuf madaali runtii aadaan u ammaanaynaa waayo tillaabo loo baahnay ayuu qaaday dad masaakiina oo culaab aysan qaadi karin dad dana gaara leh ay ku haayeen ayuu gartay tilaabaana laga qaada dadkaas waayo mootooyinkaanu waa iska dad shacabahoo iska masaakiinoo dhiban lacagaana laga qaadaa oo gobolka banaadir lacaguu ka qaadaa marka in dad kaloo shakhsiyaad inta boonuu samaystaan ay lacag iska gurtaan ma awoodaan mana bixi karaan amarkii dowladda iyo gobolka banaadir ka soo baxay oo golaha wasiirada amarkii ka soo baxay u hoggaansanaayeen oo ahayd inay shan iyo toban biri shaqeeyaan bisha dhan ay shan iyo toban biri ka shaqeeyaan toban iyo shan doolarna waa bixinaya haddana in labaatan iyo toddoba doolar laga qaato lacagtaasoo sal iyo raad meelay gasho gelay aysan jirin waa wax runtii qalada marka mar haddii gobolkii banaadir arrintaa uu gartay ee uu tillaabo ka qaaday dadkii boonooyinka beentaa u samaystay waa ku mahadsan yahay waana ku ammaanaynaa ka guddi mootooyin haddaan guddigii mootooyinka nahay macal annagoo wakiil ka ah dadka oo mootooyinka ku shaqaysta annagoo magacooda ku hadlayna iyo kan guddigaba anoo ku hadlaya arrintaas waa soo dhowahaynaa waana taageersannahay waxaana uga mahad celinaynaa gobolka banaadir oo tillaabtaas qaaday lacag aan gobolku banaadir qaadin oo lacag aan gobolka banaadir ogeyn in laga qaado mooto marka horeba waa qalad gobolka banaadir ma ogeyn annagu ka guddiyaanna ma ogin warna kama hayno mana qaadno lacag kama qaadno annagu waxaanahay guddi gobolka banaadirna oqoonsan yahay dowladda federaalkana oqoonsan taanahay oo dowladda federaalkana oqoonsan gud gobolka banaadir waan oqoonsan yahay annaga hadda mootooyinka marka dib habeyn lagu samaynayo oo a iyo b laga dhigo la habaynayo qaybaan ka ahayn in mootooyinka xaaladooda la xalliyo oo la nidaamiyo qaybaan ka ahayn may fahantay lacagaanan ogeyn oon ka guddiyaan ogeyn oon gobolka banaadir ogeyn oo aa la yska guranayo marka arrintaas waa soo dhoweeyaynaa waana ku taageersannahay gobolka banaadir tillaabtay qaadeen waana ku mahadsan yihiin waxaana loo baahan yahay sidaasoo kale inay mar walba u difaacaan mootooyinka gobolka banaadir urka dadka dhallinyarada loogu shaq abuuray waxaa la rabaa inay mar walba gobolka banaadir uu saa u difaaco oo taba- daba taagnaado waxaa laga yaabaa inay jiraan lacago kale oo sidaasoo kale loo qaado oon qarsan dawlad gelin oon wax lagu qabto aysan jirnaa laga yaabaa inay jiraan haddii lasii baarno soo bixi doono marka waxaan leenahay gobolku tilaabtaas waxaa kusii dara weliba
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen inta badan tuulooyinkii ku yaalay wadada udhexeysa afgoy iyo walaweyn oo looga barakacay fatahada webiga waryaega ibraahimey ayaa warkaan soo diray
guud ahaanba waxaa go'ay waddada u dhaxaysa afgooye iyo walaweyn kadib daadad xooggan oo ka yimid biyaha webiga shabeelle inta badan tuulooyinkii ku yaalay waddadan dheer ayaa looga qaxay biyaha iyadoona ay go'een beerihii ku teedsanaa halkan si xaaladdan loo qiimeeyo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose wafuud ay hogaaminayaan ayaa maanta halkan soo gaaray waxaana wafdiga qayb ka ahaa saraakiisha ciidamada guddoomiyaha degmada wallaweyn iyo guddoomiye ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada waxaana mas-uuliyiintan ay xaaladda jirta ka wareysteen qaar ka mid a dadka ka soo qaxay deegaanadooda oo deegaansanaya meel bannaanka ka ah tuulada tabeellaha maamacaliyow oo ka tirsan wallaweyn weli dhibkaas yaale saddex mer meesha la yidhaha degmada oo saddex mer oo kasoo barakaceen saddex meel sagaarool ilaa mawarbarey ilaa geed barwaaga marka dhibkaasaa jira buulooyinka aan kasoo qaxnan wax jiro malahan iyagoo awalba abaar iska ahayd dadka hamaalinaya haddana baarihii waxaa ku yaalan biyaha sii gala awar waaye wax oo hadda la suginaya ilaahay uuma ma jirta kolli gargaar ilaaha laga rabaa biyaha soo gala zaa'id ah ilaa kuroona dadka naftarkiisaba hadde siyeer ma laha dabaa gargaar laga raadiyo oo gargaar lahaan guddoomiyaha maamulka degmada wallaweyn ahna duqa magaalada doctor idriis maxamed nuur xaaji buurle ayaa sheegay in xaaladdu ay bilow tahay kana sii dari karto tuulooyinkaas hadda aa u jeedaan ciidama degana sida balkaan oo kale ayay waxay u- ay dadkooda u dhex joogaan biyaha marka inta keliya ma aha ilaa iyo kuwaas hadda ee, muxuu ahaa bidixdayda oo ee, muuqda ilaa hadda sawirka aan arki karin laakiin anaaba hadda idin sheegaya waa inta sidaan markii loo baxo ilaa iyo mm, ee, toddobaatan kilomitir ayay biyahan saan u fadhiyaan oo, ee, oo degmada wallaweyn ka mid ah ama waaba ka sii badan yihiinba siddeetan kilomitir sagaashan kilomitir ayay jiraan intana koonfur wixii meesha hadda annaga aan taagannahay wixii ka xaggeeya shareey ilaa warmaxan biyii ahay waxay u gudbeen koonfur kuwan laftooda hadda meel aan soo dhaafnay waxay u gudbeen koonfurta marka degmada wa- waxaa ka jira dhibaatooyinkaas tuulooyinkan waa lagu rafaadsan yahay waxaan rabnaa in la soo gaaro in loo soo gurmado waxaan ogeysiinaynaa eh, dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha shaqada ku leh hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in degmooyinka afgooye iyo wallaweyn beerihii ku yaalla ay go'een tuulooyinka ku yaallana laga qaxay in fatahaaddu ma aha keliya me- mid ku eg degmada wallaweyn ilaa degmada afgooye ilaa doonka ilaa intaasoo dhan ayay ku wada fataheen biyihii dhankaas ayay usii gudbeen oo hadda ay sii hayaan in ilaa awdheegle degmada awdheegle deegaano hoos yimaadaan ayay usii socdaan ilaa degmada qoryoole inay sii gaaraan ayaa laga yaabaa siday ku wajahan yihiin in biyahana maanta fatahaaddoodana waa biyo aan aad iyo aad u badan waaye oo aanan istaagaynin marka waxaan aad waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha in ka shaqeeyaan dhanka taakuleynta shacabka inay da- shacabka soomaaliyeed ama shacabka gobolka shabeellada hoose khaasatan degmada maanta aan dhex taagannahay ee wallaweyn dadka ku barakacay oo biyaha iyo fatahaadda iyo daadadka ee saameynta ay ku yeelatay iyo degmada afgooye oo ayadana riboodkeeda horan uu noo soo gaaray biyihii i- iyo maxaa la sawirradooda iyo fiidiyoyaashoodan ay hore noo soo gaareen wadooyinkay wada go'naa intaasoo dhan dhibaata ayaa ka taagan maanta meesha aan taagannahay waa in, eh, maxaa la tabeelaha ayaan taagannahay tuulada tabeelada- tabeelaha oo fatahaaddii ugu weyneed iyo biyihii ugu weynaana ay soo mareen marka waxaan rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqsaha badan inay dad allaale qof allaale qofkii in maxaa la maanta wax haysto ilaahay wax uu siiyey inuu garab istaagaasi uu u diyaar garoobo dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan ay garab istaagaan dadka walaalahooda ee dhibaatadan iyo fatahaaddan ee saameynta ku yeelatay sidoo kale hay-adaha ka shaqeeyaan dhanka taakuleynta ayagana ay ka shaqeeyaan oo ay ugu horeyso wasaaradda maareynta masiibooyinka ee ugu horeysa oo heer dowlad goboleed iyo hay-adda maareynta masiibooyinka ee heer federaal xasan cabdulqaadir maxamed wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halkan ay ka jirto xaalad aad u liidata isagoona sheegay in arrintan ay gaarsiin doonaan madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya si dadkan ay gurmad u helaan waaha dhibaato eedan culus oo runtii daddeertiyu dadkii deegaanadan deganaayeenna ha qaxeen wali ha ka qaxeena degmada wallaweyn iyo meeliwi kale iyo seedo kureen walina hanin sheegaha dad weli qaxa waaye u meeli roogan biyuika kooyay go'doonba ka jaraangna walnin sheegahay biilka dhex socdo kormee bii baawur dhex maro kortumee bii doomi iyo hooblan halamaaya xaaladiyo eedan adagtow wala inka baaqane lankasta oo soomaali eh ama reer deegaankan eh oo reer koonfur galbeed eh
codkaas waxaa ugu dambeeyay warbixintii wargeyga ibraahim mayow markan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada maamulka puntland ayaa lagu waday inay caawa ay ku dhawaaqaan liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka puntland xilli maanta uu ku geeyay waajibaadka guddiga maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaanada puntland ka socday soo xulista xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka puntland isla markaana guddiga xalinta khilaafaadka ee liiska waxaa la filaya saacadaha soo socda ay caawa ay soo saaraan liiska ayaa wararka waxay intaa kusii dareen ay kasoo dhex muuqan doonaan toddobiyo tobanka xildhibaan ee kasoo jeeda deegaanada maamulka isii qaatum waxaana la sheegay in xubnahaasi uu soo xushay madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni guddiga xalinta khilaafaadka ayaa shalay isku khilaafay in liiska xubnaha isii qaatuma lagu soo daro shaacintooda xubnaha isii kasoo garaya qaar kamid ah xubnaha guddiga ayaa ku taliyey in laga reebo liiska dhinaca kalena ee maamulka isii qaatumo waxay iyaguna ay ku adkaysteen go-aankii ahaa inaysan ka qeyb geli doonin doorashada puntland guudaan dhegeysta warkii habeen caawa darsan aad ka
dhegeysanaysindhigantwararka la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel